cabdirasaaq waa mahadsantahay maanta waxaan fursad u helaynaa inaan soo jeedino qeyb kamid ah ka hortaga xadgudubka galmada oo isbuucyada hore laga soo hadlay qaar kamid ah dadka shaqaalooyinka horaan inta imaanayeen waxyaalo badan ay kasoo wada hadleen si isbuucanna waxaan aada aan oga hadlahaynaa ama ayagan horaan ay oga soo hadleen sharciyada ka hortaga xadgudubka galmada ah laakiin maanta waxaa anaga qeyb kamid ah oo ah sida ay bulshada ay cabashada usoo gudbin karaan cabashadooda maadaama waxaasoo ay tahay xadgudubyooyin fara badan ay bulshada la kulanto sida hadda xarooyinka qaxootiga ama deegaanada dhammaantood ay lasoo u gudbisan karaan cabashooyinkooda marka cabashadanayto waxaa dadkaasayto ama ay soo gudbisan karaan ama dadka dhibaateysan ama dadkaasayto la dhibaateeyay ay la cabsanin dhibkooda ama ay ay qarsanin way soo gudbisan karaan marka halkay kusoo gudbisan karaan su-aasha istaagan waxaawaay halkay kusoo gudbisan karaan qaabkay usoo gudbin karaan marka meelaha ay kusoo gudbin karaan ayaan ka wada hadlahaynaa maanta inaan aan ka hadla aan u imaado tusaale hadda xaryaha qaxootiga dhadhaab cabashooyinkooda waxay usoo gudbin karaan xafiiska booliiska hay-adaha sida i r cda arkeeda usoo gudbin karaan ardayda iskuulada jooga ayagana waxay dhibaateysan waxay u gudbisan karaan inay qarsadaan ma aho cabashooyinkooda waxay usoo gudbisan karaan maamulaha iskuulka xafiiska ah ama macalimiintooda ay u gudbin karaan deegaanada oo kale hadda dadka sida faafi dhadhaabta wajaar south waxay usoo gudbin karaan oo kale meesha alla meel alle markaa iyada ay wax ka dhacaan ama dhibka kaca ka dhacay ama sida hadda reebka ama ka dhaca sexual exploitationka aan dhihi karna galmada xadgudubkae ama aan dhihi karno waxay usoo gudbisan karaan ayagana xafiiska jiifka u dhow ayay usoo gudbisan karaan ama xafiiska arrimaha bulshada ayay usoo gudbin karaan marka intaas ay usoo wada gudbisan karaan ee helaan dadkaasiito waxaan dhihi karnaa bulshada hesho caawimaadka wanaagsan bulshada sida ay u hesho caawimaad wanaagsan iyo waxyaalaha la qiimeyn kara ama sida dadka caawimaadka u baahan ay u gaarto caawimaadkooda yani ay ku fulshan karaan caawimaadkooda waxaa la heli karaa qaabab dahfuran oo ama la xisaabtan leh marka arrimahaas qaabka aan dhihi karna ay dadkaasayto caawimaadkooda u heli karaan ama u gaaratan karaan waxaan dhihi karnaa arrimo la sameyn ayaa jirta waxaa kamid ah bulshada sida ay caawimaadkooda kusugnayaan ay ku heli karaan dhiirangelin ama awoodda bulshada oo la awoodsiiyo ayagoo la baraya qaabka looga warbixiyo ama looga jawaabo waxyaabaha ayaga quseeya camal because qofka wuu dhibaateysan yahay waxaa dhici karta inuu sheegan karin dhibkiisa ama si u sheegto uu ka silaayo uu qarsanaya laakiin haddii a awoodda la siiyo ama empoweringka lagu suubiyo oo la awood siiyo qofkaasiito wuu soo bandhigan karaa ama wuu soo sheegan karaa ama wixii la weydiiyey uu ka jawaabi karaa wuu soo banaan dhigan karaa waxaa kaloo looga hortegi karaa qofka inuu dhibkaa dadka bulshada haysta ama ay soo bandhigi karaan in laga hortaga musuq maasuq waxaa dhici kartaa qofkan wixii uu soo bandhigan lahaa ama qofka dhibaateysan oo caawimaadka u baahan wuxuu soo suubin lahaa ama uu sheegan lahaaba inay uu awood u waayo ama si adi musuq maasuq lagu suubiyo waxyaalahaasoo kaleas ka dhici kartaa markaas waxaa laga hortegi karaa ka hortaga musuq maasuqa ama tuugnimada ama iyo tacdiyadaba waa looga hortegi karaa in maxaa la suubin karaa la kordhiyo dahfurnaantada transparent iyo la xisaabtanka ayadana waa looga hortegi karaa in la hormariyo oo kale sife ay dhibaatooyinkan ay u dhicin xiriirka bulshada xiriirka bulshada oo si wanaagsan bulshada ay u wada dhaqmata sife ay waxaan oo dhibaatooyinkan iyo waxyaalahanayto ay u dhicin waxaa kaloo jirtaa waqti hor in lasii qaado waxyaabaha ka dhaco bulshada dhexdeeda in markaba tilaabo laga qaado ama wixii way dhaceen iska dhaafa la dhihin oo ay markiiba ay laga qaado tilaabo because arinta hadday dhacdo sexual exploitation qof lagu suubiyo sida hadda galmada xadgudub ama xadgudubyada dadban aan dhihi karno sida laakiin afka qaldan lagu dhaha sexual exploitation dad waxaa jira oo kale aan awooda haynin ama say usoo sheegtaan ana kasinin waxay usoo sheegan karaan waan soo sheegnay oo meelaha ay usoo caban karaan laakiin haddana in kor loo qaado dadkaasiito awoodooda iyo waxaarasiito in loo qaado waxaa kaloo jirtaa oo dadkaasiito iyagana lagu caabin karaa in loo suubiyo faylal warkaasiito oo kale lacalaa qofkan wuu soo sheegtay ama dhibkaasa ku dhacay fayl loo suubiyo loo hagaajiyo lana raadiye cadeymo dheeri ah oo waxyaabaha khatarta leh si fiican in loo raadiyo ama waxaas asaga ee meel sax laga dhigo oo ilaa xaalkiisa looga gaaro qofka asaga ah ayaa jirta
waa tahay intaasaan kaga gudubnay heestaasi dhexdaalku waa barnaamijkeena ee barqadnimo ee maanta oo markaa heesta waxaa ku wada luuqaynaya maslax mideeya iyo weliba fatxi fatxi nuura halkaad kala socotaan waa radio gargaar madasha arrimaha biniadna barnaamijkeena ku guda jirnaa waxaan ku soo dhaweynaya mar kale habboon si markaasi ay dhuumasi ama qaado barnaamijka
waa mahadsanta cabdirasaaq oo mar labaad barnaamijka kusii jirnay waxaan waxaan hadda usii gudbaynaa sifooyinka loogu garto qaabka wanaagsan ee loogu sameeyo cabashada macnaha sifooyinka qofkan markuu cabasho soo gudbsanay because dadaa waxaa jira cabsanayo ama ama waxaan ay banaanka kaaga baxaa waxaana kuugu dhacay ama dadka bulshada ay wada maqlaan sidee u dhihi kartaa intee qaabkee u gudbin kartaa qaabkee aada uga hortegi kartaa ama sidee adi aada u gudbisan kartaa waxaan yaa u sheegi kartaa welwalkaas oo dhan qof qabaa iska dhici kartaa markaa sidee ku dhici kartaa one waa confidential oo waxaawaay waa si qorsooni qaabkuu u wanaagsan oo waxaa warkaas qofkaasito looga xaalin kara ama u wanaagsan oo loogu sameyn kara cabashadaasito waa in la ilaaliyo warbixinta qofka uu keensaday ama waxaa warbixinta iyada ee haddana waxaa la dhihi karaa waa in waxaa un lala wadaagi karaa qofka ee qusays ma aho lacala haddaan adiga waxaa kuu sheegta dhibka iyo dhibkaasaan qabaa ama faamiliga qof dhexdayna ee uu wax ka dhace waa ani iyo adi iyo faamiliga inay ahaato oo dadka kale ay usii gudbin xaalka sidii loogu heli lahaa hadday mar ay bulshada sii dhexgasho wixii wuu sii faafayaa qofka cabsidii uu qabay baa banaanka imaaneysa sidii buu weli u qalqalahay tan labaad waxaa waaye qofka inuu heli kara meel uu cabashada u gudbin kara yuu u gudbisan karaa yuu ku kalsoon yahay sidaas ayada ah waay haddana tan saddexaad waxaan dhihi karnaa qofka waa inuu hela meel ay cabashada uu ku gudbinaya inay ammaan tahay waa inay tahay meesha iyada meel ammaan ah oo ammaankeeda sugan yahay oo qofka uu ka cabsanaynin oo warbixintaasayto ay sii baxaynin oo ammaankaas uu heli kara tan u dambeysa oon dhihi karna qofkaasayto waxawaaye waa inuu ay muuqata meesha dadka lagu caawinaya because qof kastaba iskama sheegan kara meel heblaan iska aadaya waxaasaan u baahan dhibkaasa ay hastaay laakiin meeshan waa meel inay muuqata loo baahanahay oo bulshada ay og tahay ay kusoo usoo cabategi karta ay cabashadooda usoo bandhigan karaan ay isku huwaan ay ku kalsoon yihiin waa inay ay helaan waa meel muuqata camal sida hadda iniga idaacaddan waa meel muuqato oo bulshadoo dhan ay wada dhageysanayso oo wada arkay marka bulshada meesha iyada waa inay ay helaan meel muuqata oo cabashadood ay usoo gudbisan karaan waa tayaaban aad baad mahadsan tahay waxaa jira dad aan meelaha cabashada la geysto aysan tegin oo baqdin ka qaba haddii bal arrintan aada gudbisid ama wax oo banaanka markaas ul soo dhigaa oo ceyb wax iskala kulanta arrimahaasi oo kaleeto dadka qaba maxaad kula talan lahayd wallaahi walaal waxaan kula talin lahaa ha cabsanin because dhibka adiguu ku haystaa qof kale ma haysta dariskaada ma haysta qof kale ma haysta walaalkaa ma haysta hooyadaa ma haysta adigu ayuu ku haystaa dhibkaasiito haddii xadgudub galma xadgudub lagugu suubiyey haddii maxaa la dhihi jiray reebkays oo kale ay iska dhacdo waxaa dhib oo horta ku haasta adiga waaye qof kalama haasta marka waxaan dhihi lahaa cabsanin soo bandhigo raadso qof oo ku kalsoon tahay ama meelaha loogu talagalay in aad geysto raadso sheego dhibkaada because waxaa qarsato soomaaliceed waxaa qarsata way ku qarsadaan ha qarsanin dhibkaada ee soo bandhiga sheega marna kumala talinayay qofka bili-aadanka oo dhibaataysan inuu dhibkiisa uu qarsado waa inuu soo bandhigta waxa dhib oo uu qabo
bulshada waxaa inta badan ay aaminsan yihiin haddii arrimahan oo kale ay dhacaan in marka lagu xallin karo qaab maslaxa oo odayaal ay galaan maxaa dhici kara haddii mar walba waxa dhacaan ama arrimo waaweyn oo sida markaasi gabdhaha kubsiga loola kaco kaleeto ama arrimaha kale qoyska quseeyo oo mar walba lagu xaliya xaafadaha maxaa dhici kara
waa runta cabdirasaaqo way jirtaa mathalan aan ku dhahaa gabaraa lasoo kufsaday ama wiilaa wax subiyey ama gabaraa wax lagu subiyey xaafadaha markay ka dhacaan sida qaxootiga oo kale ama deegaamada ee ka dhacaan odayaalaa soo dhexgalaan waa runtaa way jirtaa waana dhaqanka soomaalida ay suubiso laakiin ani haboon ahaan haddasaa aan ahay rom windowtras ahaan la taliyaha gabdhaha ahaan qastan ma kula talin laheen odayaal hadalkooda in la dhageysto dhibka adiguu ku haystaa gabadha ayada ah oo lasoo kufsaday ama lasoo farxumeeyey ama waxun lagu suubiyey dhiigeeda inay duugata ma aho oday waxba kuuma taraaya dhiigaadaa duuganaysa xaquuqdaada meesha ku dhimanaysa soo bandhiga tag booliista sheeg sharci lamar qofkaasayto horta odayaashanayto oo maslaxa raadiska eh oo maxaa la dhihi jiray waxaasayto soo dhexgalayaan waxay balbaalinayaan ama ay sii badinahayaan inuu ninka asaga eh oo gabadha kufsada ama gabadha xadgudubta u geysta inuu ay gabdhaha kalena uusaa ku suubiya because maanta tan buu ku suubiyey oo kale berita tu kaluu suubinaya because odayaashaa u taagan tobankii oday ama labadii oday ama saddexda oday baa u taagan oo siinaysaas garab oo support uu ka helahaya oo dhahaysaa waxaan aan kenyeji ku dhammayna camal dhahayaan marka laakiin waxaa meesha ku duugan gabadha dhiigeeda ha sharci ha la mariya ninkaasayto mudnaantiisa ha la mariya ha laga ja-iseeya qofkaasayto dhibka u geysta sifo uu haddana gabdhaha damba ama jilka dambe uu wax uu ugu dhibaataynin yaa fiican marka qofka aniga waxaan kula talin lahaa ha qarsanin hana ogolaanin inuu oday uu meeshaa soo dhexgalo ilaa ah qofkaasayto sharciga la horkeeno sharciga la mariyo oo sifo uu asagana uu leeson ku qaato inuu gabdhaha kaloo kaa dambeeya because wax u tarin uu dhibaato u geysan maanta adiga hadduu intuu ku dhibaatay laga aamusay beri dhici kartaa gabadhaadi inuu dhibaatay haddana marka isla sidii ay odayaasha ay u taagnaadaan marka sifo uu gabadhaada u dhibaatay ama gabar kaloo walaasha uu u dhibaataynin waxaan ku dhihi waxaan dhihi lahaa gabdhaha aan kula talin lahaa ama maamooyinka ama dumarka haweenka o dhan aan kula talin lahaa qofkaasito ha lasoo bandhiga sharcigana hala mariyo برمضي وادي قرن عالشقايب بواي بواي تعطونا
haddaad tahay ruux danyara misana aan doola ahayn inuu damaguur ku galo waxaan arka waa tahay weli waxaad nagala jaanqaadaysaan muujada fm dherarkeedu yahay sagaashan iyo toddoba dhibic hal dhalaab faafi iyo luwa koonfur tabajar waana ku mahadsantihiin dhegeysigaa dhegeysanaysaan reediyo gargaar madasha arrimaha binaadan dhegeystayaal iidankana qayb ayaa ka tihiin barnaamijka waa soo beegsan kartaan qadka tooska ah ee nambarkiisu yahay eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal laba iyo toban si markaasi habboon aad u weydiisaan wixii tala tusaale ama su-aal ay qabtaan aad oo ku saabsan barnaamijka maanta aan kaga hadlayno En habban waxaad sheegtay en, in aad la talisid gabdhaha iskuulaadka dhigta oo la talin dhanka gabdhaha iskuulaadka aad ka tahay dhanka weliba interesti hay-adda markaasi u qaabilsan waxbarashada gabdhaha ee xeryaha qaxootiga dhaab iyo weliba en, iskuulaadka sarsare ee ku yaala xeryaha En, qaab noocee gabdhaha tala noocee ayaa siisaa maxaadna kula talisaa
humasanta cabdirasaaq mar labaad gabdhaha iskuulka sare kelima ahe ee ilaa iskuulka dhexe oo waan la talaynaa aniga kale ma ihi gabdho badanaa jiraan oo la taliya gabdhaha waxbarashadooda gabdhaha inay wax bartaan ayaan kula talinaa gabdhaha inay qayb weyn ay ka qaataan bulshada ayaan kula talinaa Eh, inay jikada gabadha lagu iloobin oo ay isdhihin eh, jikada lagugu talagalay ama ay cid ay iska joogin oo gabadha naftinkeeda ay waxbarasho u baahan tahay maadi iyo diiniba ay u baahan tahay ayaan gabdhaha kula talinaa waxaa kaloon kula talinaa gabdhaha inay ay gu- guurka degdega ah ay suubinin oo kus- waalidiinta waxaa jirtaa dad oo gabadhi markay shan iyo toban soo gaarto ama laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban jirba guur lagula degdega marka waxyaalahaasaan gabdhaha kala talinaa een, inay guursanin ee waxbarata sife ay bulshadeeda da- waalidkeeda dadkeeda ayada waxay dhashay adhow ay isku anfacda ayaan kala talinaa gabdhaha
adooniga sii durkeen qalbiga ku dacala adaadagayo hantee daryeeliga sii xubigan dartaabu idhibaya
haddaad daabiyo xareeye korkayga ku daadakayn inaan dalabila gashano watuu gabalkoo dumaaye duwaaqa warka ka sahaan watuu gabalkoo dumaaye duwaaqa warka ka sahaan
adooniga sii durkay qalbiga ku daxada adaadagayo hantee daryeeliga sii xubigan intaabuun iibaya
haddaad daabiyo xareeye korkayga ku daadakayn inaan dalabila gashano watuu gabalkoo dumaaye duwaaqa warka ka sahaan watuu gabalkoo dumaaye duwaaqa warka ka sahaan
adoon igu daawanin cishqiga igu dayrinin waxaad ii tahay dugsiye woy isoo dhow
naftaada ka daayo dulmiga adoon dhaqan doonya badan ilow dandahaas damaadhayna doontaana ka sameeyaya
adoon igu daawanin cishqiga igu dayrinin waxaad ii tahay dugsiye woy isoo dhow
naftaada ka daayo dulmiga adoon dhaqan doonya badan ilow dandahaas damaadhayna doontaana ka sameeyaya
qoftaan qoftaan qoftaan qoftaan qoftaan doonaya iyo naftuu dooqaygu rabo darmayay waa aadie dareen cashaqaayo dhiway doai taaduna
haddaad tahay ruux danyara misana aan doola ahayn inuu damaguur ku galo waxaanu arkaa dembiye hadaalina damaca dhaqaaq waxaanu arkaa dembiye hadaalina damaca dhaqaaq
qoftaan doon
maslax mideeye iyo weliba fatixi nuura halkaad kala socot halkaad kala socoteen waa radio gargaar madasha arrimaha biniaadan barnaamijkana waxaan kaga hadlaynaa een, markaasi een, dhibaatooyinka markaa lagula kaco haweenka een, si qaasa markaasi cabashadooda meelaha ay geysan karaan ayaan kaga hadlaynaa Een, barnaamijka waxaa marti igu ah een, habaan maadey een, axmed oo ka socota hay-adda w i k ama window international kenya Een, si gaaraan markaasi ay tahay school counselor oo gabdhaha ay markaasi ay ku wacyigeliso waxyaabaha ama dhibaatooyin kala duwan ee gabdhaha lagula kaco Een, habaan waxaa sheegtay in kiisaska ay la kulmaan gabdhaha la geen in la geeyo ama la geeyo een, goobaha markaasi een, booliiska sida een, een, xarumaha booliiska la geeyo oo- oo kiiskii xaggaa loo gudbiyo kiiskii haddii aan geysto maxaa la ii qaban karaa haddiise aan geysanin maxaa dhibaatooyin aan la kulmi karaa
cabdirasaaq waa mahadsanta walaal Een, horta kiiska een, booliiska kalena ma aho meelo badan oo ay gabdhaha geysan karaan dumarka ay wada geysan karaan gabdhaha kalena ma aho inta haween oo la dhibaateynayo ama dhib lagu haayo ay geysan karaan waaye Een, ee booliista laakiin waa sharci ilaalinta wadanka ee, waa meesha ugu fudud oo sharciga ay lagu heli kara marka haddii ay geystaan waxaan aaminsanahay boqolkiiba in horta qofka wixii ayaga ku dhacay ay sharciga la marinahayo si nidaam ah oo wanaagsan oo dastuur leh oo ay loo soo xaalinayo ama l- haddii ay xirnaasho noqoto qof uu qofka dhibaateeye x- la marinayo mudnaantiisa Een, haddii ay xaalmarin kale noqoto la marinayo sida haddana isagana mudnaantiisa laakiin haddana haddaad geysan weyso haddayna waan ku celiye markastana waan ku celinayaa yaay la qarsanin haddaad geysan weyso waxaa imaanaysaa sheekada odayaasha aan ku sheegay odayaashii ayaa meesha soo galayaan maslaxa ayaa meesha imaanaysa oo fij lagu duugaya dhiigga qofkaasiito xaquuqda qofkaasiito ee, dadnimada qofkaasiito ayaa meeshaasayto lagu duugahaya because qofkan dhibaataysan dhibaat dhibkiisoo dhan meeshaas ayaa lagu duugahaya laakiin haddii amniga loo gudbiyo oo sharciga qofkaas la mariyo qofkaasayto wuu nafasayaa oo because dhibka haysta dhan ayuu xaal inuu xaal ayuu u helayaa Een, wuxuuna dareemayaa qofka kale oo dhibka uu ka sheeganayay in laga abaalmariyey ayuu dareemahaya laakiin haddii la qarsado iyo haddii aa odayaal u sheegto waa isku mid kabtaa iyada ahaa gabadha haweenka ayada ama dumarka ayada dhiigeeda lagu duugay oo ay meeshaas iyada habayna ku baaba-aysa arrinta iyada hore uma soconaysa qofkii waxaa suubiyey ama s- ee, falkaas la kacay ama dhibkaas u keystana gabadhaa keli kuma ekaanayo dumarkaa keli kuma ekaanayo inta dumar oo kale ayuu soo marayaa
Een, waa tahay Een, waxaa tahay een, gabar een, gabdhaha jooga een, iskuulaadka een, ku wacyigeliya ama kula dardaarmo inay markaa dhibaatooyinka ee, l- ay ku dhacaan gabdhaha aa ku wacyigelisid Een, ama giyaan ama dadkii markaasi loo- oo ugu- looga baahnaa inay u sheegaan Een, tusaale ahaan gabadha ayadoo galaas toddobaad ah ayaa guursatay ayay guursatay markay guursato kadib uur bay qaaday ayadoo yar oo haddana een, aysan gaarin een, xilligii guurka haddana iskuulkiina weli san dhammaystinin maxaa gabdhahaasoo kale ku wacyigelisaa Een, dadka qaar waxay leeyihiin oo iskuulka bay ka reebaan waalidiinta qaarkood oo iskuulka ma imaato ayadu ku dheerto saameyn bay ku yeelanaysa gabdhahaasoo iskuul ma imaan karto sababta gabdhihii ayadiga la midka ahaa ee sidii maalinkii hore ay ahaan jirtay sida maanta ay tahay isma lahan maxaad ku wacyigelisaa gabdhahaasoo kaleeto
Een, horta walaalo way dhacdaa waxyaalahaasoo kale way iska dhacaan laakiin eh, maxaa la dhihi jiray horta gabdhaha een, eh, dhibka dhibaatooyinka keli loo geysta keli kama wacyigeline waxbarashadana waan ku dhiirigelinaa waana rabnaa gabadha inay wax barato waana jecelnahay inay gabadha ay wax barata Ee, gabadha eh, guursata oo guur xalaal ee guursata ama si kaloo qaldan ha ku imaato xadgudub ha ku imaato oo uur noqoto iskuulka uma diin annaga maadaama gabadhaasaytoo dhibka uu ku imaade ama ayada ha fa- ha keensata ama ha guursato oo ayada choicekeeda iyada macnaha ha, ha ku imaada ama si xadgudub ee uurka ha ku imaado laba jeeraybo annaga waxaan ku dhiirigelinaa inay iskuulkaas kusoo laabata ay iskuulkaas ay wadato waa run way ka baqaysaa oo gabdhihii hore iyo dad- because soomaalidan ayto dadkan bulshadan waa la iska hadal badan yahoo qofkii waa la fiirfiirinayo wax baa laga sheegayo waxaas laakiin waxaas ayada ah inay dheg ay u dhigin dib ay u fiirinin wuxuu dhaceen way dhaceen qadarta alla lama dawmari karo waxaan waa qadar alla qof kastana markuu yaryahay wuxuu alla u qora wuu marayaa intuu tii rabe ay kusoo toosin marka qof kastaba hadii marka hore inaa ka taxadarta haduu hadana alla kuu qore waa qadar alla imaata alxamdu alshukru laakiin hadana waxbarashadaada ha u baylihinin ha dhihin waa la isoo wada fiirinaya ama saana waa la iga hadlaya ama wax waa la ii dhahaya marna toona gabdhaha kuma dhiirigelinaya waxbarashadooda ha wataan intay ka gaaraysa dhalmadeeda iskuulkeeda ha kusoo noqoto haddee haddana iskuulkan u arki wayso inuu seefi ahayn oo u roone because dadka waa la iska hadal badan yahay iskuul kale ha u bedelato meesha iyada ha ka bedelato meel kale ha tagto laakiin waxbarashada meeshay tagtaba waxbarashada yay dhigin yay isdhihin noloshaad ka dhacday saan baa tahay waxaana kuugu dhacay iska joog markan waxbarasho ma sii wadi kartid maya waxbarashada ilaa haada alyowm waa la wadi karaa waxbarashadanito wama dhammaanayso waxbarashada inay tii rabbi kugu soo toosnin waxbarashadaada ha u gudbinin qof bila ha u daaynin macnaha qof bila-aadan oo gadaashaada ka hadlay because qofkan hortaada kama soo hadli kara waxaana waa wax qadar alla uu kuu qoray bila-aadan gadaashaada ka hadlaaya waxa aad higsanaysa ama horumarkaada ama ambishonkaada ha ugud ha u daaynin ka soco ka tilaabsa wixii shalay dhace ka tilaabsa maanta waa maanta waa fresh berino waa beri allahana gaarsiiy laakiin maanta waa shalay waa lasoo dhaafataa way tagta marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha kula talinaya noocyadaasiitu ama guursadeen oo guurka xalaalka iska guursa ama tii rabi ku dhacday oo qadarta alla haysata guurka cee ma aho uurka cee ma aho hooyabaa kusoo dhashay hala iskuullada hala akrista waxbarashadaada hala barto diini iyo maadiba hala barto waxbarashada hala sii kordhista hala sii wata qofka bili-aadanka wax kaa sheegaya markastana waan leehay mar labaadna waan leehay mar saddexaadna dheg ha u dhigin higashadaada iyo horumarkaada iyo taagetkaada gaar wixii gadaal ka hadla way ka hadleen horey u socaan leehay markastaba saas ayaan gabdhaha ku dhiirigelin ah
cadoon igu daawanayn cishqiga igu dayrinayn waxaad idaay dugsiye oy soo dhuu
naftaada ka dada darmiga adoon dhaqandahuya baxdan iluu dabadaasi damarayna doontaana ka sameeyay
برمي وادي درين عالشقا يبيوي ضاعي تعدنا
haddaa tahay ruux danyara misena aan duul ahayn inuu damac guurku galo waxaanu arkaa dembiye hadaalina damaca dhahaq waxaanu arkaa dembiye hadaalina damaca dhahaq
قفتان دونايا مفتوطوك يقربو برمي وادي درين عالشقا يبيوي ضاعي تعدنا
haddaa tahay ruux waa tahay dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijkan sii dhex mushaaxayna waa iska soo qayb qaadan kartaan dhegaystayaal ee haddii aad doonayso in sarkaalada iskuudiyaha ay nogla sugan aad soo weydiinayso wax su-aal ah waxaad soo beegsan kartaan eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal laba iyo toban ayaad soo beegsan kartaan waadna ku mahadsantahiin dhegaystiga aad dhegaysanaysaa radio gargaar mada sharmaha biniaadamada barnaamijkan waxaa idin farsamaynaya idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirisaaq kaahiye miftaax
woy isoo dhuu
naftaada ka dada dulmiga adoon dhaqandahuya badan iluu dabdadaasi damaraynaad doontaana ka sameeyay
cadoon igu daawanayn cishqiga igu dayrinayn waxaad idaay dugsiye woy isoo dhuu
naftaada ka dada
iyo ku dacada adaadagayo hante maryaaniga sii xubbigan dartaabu idhibaya
haddaad daabiyo xareer korkayga ku daadan karin inaad darabila gashaa watuu gabalku adumaaye duwaaqa warka ka saar watuu gabalku adumaaye duwaaqa warka ka saar
adooniga sii durkayn qalbiga ku dahada adaadagayo hante kuryeeliga sii xubbigan taabuun dhiibaya
haddaad daabiyo xareer korkayga ku daadan karin inaad darabila gashaa watuu gabalku adumaaye duwaaqa warka ka saar watuu gabalku adumaaye duwaaqa warka ka saar
adoon igu daawanin cishqiga igu dayrinin waxaad ii tahay dugsiye woy isoo dhow
naftaada ka daada dulmiga
gaarintaan u qaaday deeqaay dumarta ka doortay deeqaay qalbitaan ku dayray deeqaay dooqatan ku sooray deeqaay gaarintaan u qaada deeqaay dumartan ka doortay deeqaay qalbitaan ku dayray deeqaay dooqatan ku sooray deeqaay iska diidiraalaha oyallaygu kaadin kinikii daweeyay nacabku sukeendiri iska diidiraalaha oyallaygu kaadirin kinikii daweeyay nacabku sukeendiri dogdhayay daalbiyey iftiray kaldeeqay naldaray naadojay dokhbiray bogaduray xiistujay dogdhayay daalbiyey diftiray kaldeeqay naldaray maandojay dokhbiray bogaduraa xiistujay maandafay maandafay daryeelii horay dadata geegtay deeqaay dabcota gu raacay deeqaay dadabta gu hoystay deeqaay cuntata gu xidhayay deeqaay dadataan ka eegta deeqaay dabcota gu raacay deeqaay dadabta gu hoystay deeqaay cuntata gu xidhayay deeqay iska daa hinaasaha hoyalayga kaa duwan intayla wadaagtay ibliisu ku dulsaani hayayay iska daa hinaasaha hoyalayga kaa duwan intayla wadaagtay ibliisu ku dulsaani dafay daryeelii horaay dugdhayay daabiyay iftiray kaldeeqay nabdaray maandujay doqbiray bogaduray xistujay iftiray kaldeeqay nabdaray maandujay doqbiray bogaduray xistujay
waa tahay dhegaystayaal intaas aan kaga gudubnay heestii cabdijabbaar gacaliye halkaad kala socotaan waa radio gargaar madasha arrimaha biniaadamada qaybihii dambe ee barnaamijka hensii dhexmushaaxayna waana ku mahadsantihiin dhegaysigaad dhegaysanaysaan radio gargaar madasha arrimaha biniaadamada muujadada f m dhirirkeedu yahay sagaashan iyo toddoba dhibic hal dhadhaab faaf iyo luwa koonfurta wajeer waxaana barnaamijka maanta inooga marti ah habaan maaday axmed oo ka socota hay-adda w i k ahna markaasi een gabar markaa ee bul- een haw- ee gabdhaha iskuulaadka dhid ka wacyigelisa sidii markaasi een waxyaabaha ay la kulmaan ay u gudbinay u gudbin lahay markaa cidda ay qusayso barnaamijkan waxaa idin socodsiinaya anigoo ah cabdirsaaq kaahiye miftaax goordhow barnaamijka waan soo xiri doonaa haddii alla idmo برميي وأهدي من العشق يبوي ضايت ساعتنا
haddaa tahay ruux danyara misena aan doon lahayn inuu damaguurku galo waxaanu arkaa dembiye hadaalina damaca dhaha waxaanu arkaa dembiye hadaalina damaca dhaha
قفتان دونايي مفتوض يقربو برميي وأهدي من العشق يبوي ضايت ساعتنا
haddaa tahay ruux danyara misena aan doon lahayn inuu damaguurku galo waxaanu arkaa dembiye hadaalina damaca dhaha waxaanu arkaa dembiye hadaalina damaca dhaha
adoon igu daawanayn cishqigaa igu dayrinayn waxaad ii tahay dugsiye dhowooy isoo dhow
naftaada ka tago dulmiga adoon dhaqado ya badan ilaa dabdahaas damaraynaad doontaana ka sameeyay
adoon igu daawanayn cishqigaa igu dayrinayn waxaad ii tahay dugsiye dhowooy isoo dhow
naftaada ka taga dulmiga adoon dhaqado ya badan ilaa dabdahaas damaraynaad doontaana ka sameeyay
adooniga sii durkeen qalbiga ku dacada adaa degayo hantee maryaaniga sii xubbigan dartaabu idhibaya
haddaa daabiyo xareeye korkayga ku daadan karin inaan dadabila gashaa watuu gabarbood dumaaye dhawaaqa warkaa ka saar watuu gabarbood dumaaye dhawaaqa warkaa ka saar
adooniga sii durkay qalbiga ku daxada adaa degayo hantee maryaaniga sii xubbigan dartaabu idhibaya
haddaa daabiyo xareeye korkayga ku daadan karin inaan dadabila gashaa watuu gabarbood dumaaye dhawaaqa warkaa ka saar watuu gabarbood dumaaye dhawaaqa warkaa ka saar
adoon igu daawanayn cishqigaa igu dayrinayn waxaad ii tahay dugsiye dhowooy waa tahay dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay guntiga gowgada barnaamijka habboon ee fariinta ugu dambayso aad u gudmisay qaybaha kala duwan bulshada maxay tahay
ah walaal waa mahadsan tahay markastaba ee fariintii udhisa laba fariina ayaan hayaa mid waxaan u gudbinayaa bulshaweynta labadaba bulshaweynta iyo midna gabdhaha yaryarka oo hadda iskuulada baranaya ayaan u gudbinaya kow gabdhaha yaryarka horta iskuulada baranaya aan ku bilaabo Een, gabdhaha waxaan leeyahay waxbarashada yaa la daynin markastaba aan dhaha- aan leenahay ee, waxbarashada waxbarashada hala soo horumariyo maadi iyo diiniba gabdhaha guryaha yay joogin gabdhaha guryaha ha isdhihina een, gabar waa ama g- siday soomaalida dhehaysa ama waa inay god kaaga jirto ama inay guri joogto guriga waa joogi kartaa laakiin haddana waxbarasho la-aan ma kuu fiicne waxbarashada waa iftiinka nolosha gabdhaha waxaan ku dhiirigelinayaa inay waxbarashadooda bata- eh, wataan inay waxbarashadooda ay saa-ido inay waxbartaan guryaha ay ku jirin oo waxbarashada sida wiilasha ay u waxbartaanba ayana gabdhaha ay u waxbartaan midda labaad aan leeyahay waxaa waaye qodobka maanta aan inta usoo fadhiistay oon kala hadlaya bulshada ee, dhibaataysan sidee ay usoo gudbisanayaan waan u sheega meelaha ay usoo gudbinayaan waan waan ka hadalne Ee, horteyna barnaamijkan wuu socday oo qaabab kale oo looga soo hadlay waana laga hadli doonaa waan wadnaa wacyigelinta bulshada waan wadnaa kama daalayno Ee, waxaan leeyahay bulshada ee, dhibaataysan dadka dhibka ku dhaca yay qarsanin ha soo bandhigtaan dhibkooda yay qarsanin because waxaa qarsata wuu ku qarsadaabay soomaali dhahda dhibka kugu dhacay ha qarsanin soo bandhigo oo sheega oo meelaha maamuusta leh oo lagaaga qaban kara wax usoo sheega sida hay-adaha eh, amniga usoo bandhig inta aad qarsan laheyd waxaa dhib oo ku haysa marka fariimahaas ayaan hayaa waa tahay aad baad umahadsan tahay een, habboon Een, intaas ayaan kusaaf marina dhegeystayaal barnaamijkeenii barqarnimo ee gargaar oo maanta kaga hadlaynay een, dhibaatooyinka marka ay la kulmaan een, haweenka qaybahooda kala duwan iyo meelaha markaasi een, cabashadooda ay geysan karaan Een, barnaamijka waxaa markaasi ila qayb qaadanaysay een, habboon maadey axmed oo ka socota hay-adda w i k ahna markaasi wacyigeliye gabdhaha ka wacyigeliya sam- dhibaatooyinka markaasi ay la kulmaan ee, in ay markaasi u gudbiyaan cid markaasi ay khusayso waa gabdhaha iskuulaadka dhigta barnaamijkana waxaa idin farsamaynayay idinla socodsiinayay aniga waa cabdirsaaq kaahiye miftaax intaan barnaamijkan kiis xiga aan ku kulma doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.